إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah weerar dhabagaallahu lala beegsaday ciidamada dowladda federaalk ayaa ka dhacay duleedka degmada afgooy ee shabeellaha hoose dowladda turkiga ayaa ka hadashay khasaarihii kasoo gaaray weerarkii shalay ka dhacay duleedka magaalada muqdisho ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay dagaalo ku qaaday qaar ka mid ah fadhiisimaha ciidamada shisheeye ee gobolada shabeellaha hoose iyo jubbooyinka muwaasad alka taayib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ballan qaaday baahinta muuqaal cusub idaacadda alfurqaan ayaa bayaan ka soo saartay duqeymaha uu maraykanka la beegsaday qaar ka mid ah xarumaheeda ku yaala koonfurta soomaaliya waxaa maalintii saddexaad xiran garoonka diyaaradaha magaalada doolow ee gobolka gado iyadoona laga cabsi qabo dagaalo ka dhaca magaaladaas qaar ka mid ah dhegaystayaasha alfurqaan ayaa si dareen leh uga hadlay duqeymaha cadowtooyo uu maraykanka u geystay warbaahinta alfurqaan warka saaka waxaa qayb ka noqon doonta xubintii taxaanaha inoo ahayd ee ummaduhu waa akhlaaq u diyaargarooba warkaasoo dhammaystiran فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkii oo faahfaahsan weerar dhabagallah oo lala beegsaday ciidamada dowladda federaalk ayaa ka dhacay duleedka degmada afgooy ee shabeellaha hoose warkaas iyo warar kale oo ku aadan dowladda turkiga oo markii ugu horeysay war ka soo saartay khasaarihii kasoo gaaray weerarkii shalay ka dhacay duleedka magaalada muqdisho iyo weeraro ka dhacay jubbada hoose iyo shabeellaha hoose waxaa soo jeedinaya maxamed daahir calisow xilli maalintii shalay ahayd turkida camaliyad nafuurnimo lagula eegtay duleedka magaalada muqdisho ayaa dowladda turkiga waxa ay war ka soo saartay khasaaraha dhimasho iyo dhaawacay ka soo gaaray shaqaalahooda qaraxa ka dhacay deegaanka la fuula ee duleedka magaalada muqdisho bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda turkiga ayaa lagu xaqiijiyey in shaqaalahooda ay la kulmeen weerar nafuurnimo ah waxaana dowladdu ay sheegtay in weerarkaasi ay ku weyday mid ka mid ah shaqaalahooda afar kalena ay ku dhaawacmeen xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarka waxaana shabaabulmujaahidiin mar sii horeysay shalay ay xaqiijiyeen in camaliyadaasi nafuurnimo ay ku dileen sarkaal turki ah tiro kalena ay ku dhaawaceen xilli warbaahinta soomaalida iyo saraakiil ka tirsan dowladda federaalka ay dafirayeen in weerarkaasi uu khasaare u geystay dowladda turkiga dhowr jeer xarakada shabaabulmujaahidiin inta u dhexaysa afgooye iyo muqdisho waxa ay ku beegsatay saraakiil ka tirsan dowladda turkiga dhinaca dowladda federaalka waxa ay ka hadleen weerarkii nafuurnimo ee shalay ka dhacay inta u dhexaysa muqdisho iyo afgooye maxamed ibraahim macalimu oo ah afhayeenka xukuumadda federaalka ayaa warbaahinta u sheegay in ka dowlad ahaan ay cambaaraynayaan weerarkaasi waxaana uu sheegay inay tacsi u dirayaan dadkii ku dhintay weerarka oo ay ku jireen saddex askari oo ka tirsan dowladda federaalka kuwaasi oo ilaalinayay saraakiisha turkiya dowladda federaalk soomaaliya waxa ay si kulol u cambaaraynaysaa falkii waxashnimada ahaa ee saaka lagu bartilmaameedsaday howlwadeenno ka tirsan ahaa kuwii dhisayay wadada udhexaysa muqdisho iyo afgooye kuwaasoo lagu bartilmaameedsaday weerar waxaa ku dhintay saddex askari oo ciidanka dowladda soomaaliya ka mida sidoo kale muwaadin turki ah ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen rooble waxa uu tacsi tiiraanyale uu dirayaa qoyskii iyo eheladii dhammaan dadkaas ay ka geeriyoodeen dhinaca kale habeenkii xalay iyo shalay waxa ay weerar ka dhaceen qaybo ka mid ah gobolada dalka weeraradaasi oo ay qaadeen dagaalyahanada shabaabulmujaahidiin jubbooyinka haddaan ku bilowna waxaa xalay la weeraray saldhigyada ciidamada kenya ee hosingow iyo taabto halka shabeellaha hoose gelinkii dambe ee shalay kamiin ka dhacay inta u dhexaysa afgooye iyo warmaxan lagu dilay hal askari oo ka tirsan ciidanka dowladda federaalka howlgalkaasi ayay mujaahidiinta ku furteen mooto qori iyo boosh isla shalay gelinkii dambe mujaahidiintu waxa ay weerareen saldhig ciidamada shisheeyaha gaar ahaan kuwa yuganda ay ku leeyihiin deegaanka mashalaay ee dhaca duleedka degmada qoryoole ee shabeellaha hoose si kastaba xaal ku aatee xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa sii laba jibbaaray weerarada ka dhanka ah shisheeyaha iyo la jiriyaashooda kuwaasi oo si joogto ah habeenadii lasoo dhaafay kaga dhacayay gobollada ay ku godoonsan yihiin ciidamada shisheeye iyo askarta soomaalida ah ee la shaqaysa waa mahadsan tahay maxamed daahir muasadalka taayib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ballan qaaday baahinta muuqaal cusub al-jabha alcilaamiya ah oo muuqaalada u baahisa muasasaadka alqaacida ayaa sheegtay inay baahin doonto muuqaal cusub oo ay soo saartay muasada alkataa'ib muuqaalkan ayaa noqon doona mid xiise badan maadaama sawirka hordhaca ah ee laga soo saaray lagu soo qaatay sawirka masjidka barakeysan ee alaqsa idaacadda alfurqaan ayaa bayaan ka soo saartay duqeymaha uu mareykanka la beegsaday qaar ka mid ah xarumaheeda ku yaala koonfurta soomaaliya waxaa ka waramaya abubakar ibraahim
galabnimadii jimcaha kowdii janaayo labada kun kow iyo labaatanka diyaaradaha dagaalka ee maraykanka ayaa si gardarro cad ah duqayn cirka ah ula beegsaday xarunta idaacadda islaamiga ee alfurqaan ee magaalada kunyabarow ee gobolka shabeellaha hoose iyagoo halkaasi ku burburiyey dhismihii idaacadda iyo qalabkii ay ku shaqaynaysay intaba ma jirin wax khasaare nafeed ah oo ka soo gaaray shaqaalihii iyo howlwadeennadii idaacadda oo xilligaas ka maqnaa maadaama ay ku beegneed wakhtigii salaada maqribka balse waxay dhaawacyo ka soo gaareen dad shacab ah oo ku sugnaa agagaarka xarunta gaar ahaan nin waayeel ah oo dhaawiciisu aad u darnaa iyo qof haween ah waa weerarkii saddexaad ee ay diyaaradaha maraykanka si toos ah ula beegsadaan xarumaha idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan muddo ka yar laba sano gudaheed bishii agosto labada kun sagaal iyo tobanka waxay diyaaradaha maraykanku duqayn u geysteen xaruntii idaacadda ee kunyabarow muddo ka yar toban maalmood ka horna gaar ahaan khamiistii afar iyo labaatankii disembar labada kun iyo labaatanka waxay diyaaradaha maraykanku duqayn u geysteen xarunta idaacadda ee ku taalla degmada saakow ee gobolka jubbada dhexe halkaasoo sidoo kale lagu burburiyey dhismihii idaacadda duqaymahan dhanka cirka ah ee soo noqnoqday ayaa ah isku-dayo ay ciidamada maraykanka iyagoo adeegsanaya duqaymaha diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ku doonayaan inay ku caburiyaan kuna aamusiyaan dadaalka alfurqaan ay ku bixinayso inay soo bandhigto xaqiiqada dagaalka ka socda soomaaliya ma ahan markii ugu horraysay ee uu maraykanku bartilmaameedsado xarumaha warbaahineed iyo saxafiyiinta inta uu ku guda jiro dagaalada dabadheeraaday uu ka wado waddamada islaamka bishii nofembar labada kun iyo kowdii markii ay al-jasiira ay daboolka ka qaaday xaqiiqada dagaalka maraykanku ku qaaday afghanistaan maamulkii maraykanka ee xilligaas wuxuu kaga jawaabay inuu duqayn la beegsado xafiiska al-jasiira ee kaabul ee afghanistaan wax ka yar laba sano kadib intii lagu guda jiray duulaankii uu ku qaaday dalka ciraaq gantaalada maraykanka ayaa mar kale bartilmaameedsaday xafiiska al-jasiira ee magaalada baqhdaad halkaasoo lagu dilay wariye islamarkaana lagu dhaawacay xubno kale oo ka tirsanaa shaqaalaha sababta ugu weyna uu maraykanku ku beegsaday xarumahaas iyo saxafiyiintaas ayaa ahaa inay si toosa u soo tabinayeen dagaalka uu maraykanku ku qaaday labadaasi waddan marka laga hadlayo colaadda uu maraykanku horboodaya ee ka aloolsan soomaaliya al-furqaan waxay daaha ka rogtay gumaadka qarsoon ay ciidamada maraykanku ka geysanayaan dalka waxay soo bandhigtay caddeymo muujinaya duqaymahaan kala sooca lahayn ee uu maamulka trump ka geysanayo magaalooyinka iyo tuulooyinka ay dadka rayidka ah ku nool yihiin kana fogfog furimaha dagaalka kuwaas oo naf iyo hantiba ku waayay duqaymaha diyaaradaha maraykanka waxay caalamka u soo gudbisay muuqaalada dad rayid ah oo uu maraykanku ku dilay duqaymaha diyaaradeed kadibna ku tilmaamay inay ahaayeen dagaalyahanno al-shabaab ah balse muddo kadib uu ku ceeboobay been abuurkaas oo uu qirtay in dad rayid ah uu laayey kadib markii hay-ado caalami ah iyo saxaafadda madaxa bannaan intuba xoojiyeen caddaymaheenii ayna xaqiijiyeen in dad rayid ah oo aanan wax dagaal ah ku lug lahayn maraykanku laayey maamulka trump oo dareemaya wejigabaxa uu la kulmay ayaa ku jawaabay duqaymo uu la bartilmaameedsaday xafiisyadeenna ku yaala koonfurta soomaaliya waxay duqaymahan ku soo aadayaan xilli uu madaxweynaha maraykanka donald trump dagaal ba-an ku hayo warbaahinta caalamka guud ahaan qaar ka mida warbaahinta maraykanka uu ku tilmaamay inay ku dhisan yihiin been abuur taageerayaashiisana uu ku dhiirageliyey inay ka soo horjeestaan saxafiyiinta iyo warbaahinta wax ka sheegta siyaasaddiisa al-furqaan waa hay-ad warbaahineed oo madax bannaan lana aasaasay sannaddii labada kun iyo sagaalkii waxay mar walba ahayd codka shacabka soomaaliyeed ee dulman iyadoo si hagar la-aan ah oo dhexdhexaadnimo iyo cadaalad ku dheehan tahay u soo tabisa ugana warbixisa dagaalada tobanaanka sano ka socda dalka soomaaliya ilaa iyo markii ugu horraysay ee aan shaqada bilownay waxaan u dulqaadannay caqabadaha ka shaqaynta goobaha colaadaha waxaan ku shaqaynay daruufo aad u adag si aan dunida ugu soo gudbinno xaqiiqooyinka qaraar ee dagaalka maraykanku horkacayo ee ka jira soomaaliya xafiisyadeenna ku yaalla koonfurta soomaaliya waa kuwo la wada yaqaano oo bulshada loogu adeego xafiisyadeennu ma ahan goobo ciidamo lagu tababaro ama ay ku sugan yihiin dagaalyahanada al-shabaab taas beddelkeeda waa xarumo bulshada u wada furan oo danahooda looga shaqeeyo ujeeddooyinkeenna ugu muhiimsan warbaahin ahaan waa inaan u adeegno bulshada soomaaliyeed al-furqaan waxay hormuud ka ahayd ololaha wacyigelinta ee howlihii samafalka intii lagu guda jiray abaarihii labada kun kow iyo tobankii waxay ka qayb qaadatay howlaha gurmadka xilliyadii fatahaadaha waxay kaalin muhiimah ka qaadatay ololayaashii waxbarashada si kor loogu qaado heerka akhriska iyo qoraalka ubadka soomaaliyeed ee ku sugan dalka oo dhan iyo weliba kor u qaadidda wacyigelinta intii lagu guda jiray faafitaanka cudurka dunida saameeyey ee koronafirus annagoo ah idaacadda keliya ee madax bannaan oo ka shaqeeya koonfurta soomaaliya waxaan muddo badan la noolayn dagaalada amisom iyo duqaymaha arxandarrada ah ee uu maraykanku ka wado gobollada koonfureed arrintaas ayaa inoo saamaxday inaan warar xaqiiqo ah si dhaqso ah ugu soo tabinno goobaha duqaymaha xilli aysan jirin idaacad kale oo madax bannaan oo dhacdooyinkaas ka hadasha saxaafadda caalamkana ay guud ahaan mugdi kaga jiraan dagaalka uu maraykanku iyo ciidamada shisheeye ka wadaan dalka waxaan soo tabinnay duqaymaha aan loo meeldayin ee diyaaradaha kenyaanku ku gumaadayaan shacabka iyo xoolodhaqatada soomaaliyeed ee deggan koonfurta soomaaliya waxaan ka hadalnay caburinta cagajuglaynta iyo cadaadiska ay ciidamada farmaajo ku hayaan shacabka ku nool muqdisho waxaan sidoo kale soo bandhignay taqaariir maqaallo iyo muuqaallo caddaynaya dhibaatada ay ciidamada shisheeye ka wadaan soomaaliya iyo gumaadka ay diyaaradaha maraykanku u geysanayaan shacabka soomaaliyeed taas ayaana ah sababta ay diyaaradaha maraykanku had iyo jeer si bareer ah ugu beegsanayaan xarumaha idaacaddeenna duqaymaha maraykanku u geysanayo xarumaha idaacadda islaamiga ah ee al-furqaan waxay caddayn u yihiin in xorriyadda saxaafadeed ay sheeganayaan tahay been waxaan dhammaan dhegaystayaasha sharafta leh ee idaacadda ugu baaqaynaa inay mixnadan naga garab istaagaan ducadana nagu kaalmeeyaan waxaan sidoo kale ugu baaqaynaa dhammaan saxafiyiinta iyo shaqaalaha idaacadda al-furqaan inay sugnaadaan howlaha ay wadaan sii labalaabaan si ay wararka xaqiiqada ah u soo tabiyaan waxaad ogaataan inaad tihiin ilayskiyada diilada u ahaa dadweynaha ku dulman geyiga soomaaliyeed kuwaas oo aad u tihiin aaladda keliya ee wararkooda caalamka lagu gaarsiin karo kuwa raba inay idin aamusiyaan waxay doonayaan inay xaqiiqda xabaalaan dulqaad iyo karti muujiya dadaalka badiya si aad ummadda soomaaliyeed ugu bidhaamisaan dulmiga ku dul habsaday dalkeenna hooyo warbaahinta al-furqaan waxay sii wadi doontaa inay soo tabiso xaqiiqada dhabta ah ee ka jira soomaaliya wax walbo ay nagu qaadato waxaan dhibka la qaybsanaynaa bulshadeenna soomaaliyeed ee uu maraykanku duqaymaha gardarrada ah ku gumaadayo nama cabsigelin doonto in la duqeeyo xarumaheenna xafiisyadeenna iyo qalabkeenna nagamana hor istaagi doonto inaan sii wadno howlaheenna saxafinimo ee xirfad sare iyo xaqiiqada ku salaysan ugu dambayn waxaan tacsi u diraynaa dhammaan dadkii muslimiinta ahaa ee idaacadda agteeda joogay waxyeeladuna ka soo gaartay duqaymaha maraykanka waxaan allaah u weydiinaynaa inuu dhaqso u bogsiiyo boogadoodana dhayo waa maatantahay abuukar waxaa idinku soo maqan war ku saabsan qaar ka mid ah dhegaystayaasha alfurqaan oo si dareen leh uga hadlay duqaymaha cadowtooyo uu maraykanka u geystay warbaahinta alfurqaan qodobkaas ayaa idinku soo maqan balse markaan aynu aadno gado waxaa maalintii saddexaad xiran garoonka diyaaradaha magaalada doolow ee gobolka gado iyadoona laga cabsi qabo dagaalo ka dhaca magaaladaas garoonka diyaaradaha degmada doolow ee gobolka gado ayaa xiran ka gadaal markii uu muran ka dhashay hanaanka canshuuraha ee garoonka muranka ayaa isku bedelay xiisad ciidan oo laba dhinac ah kuwaasoo ka wada tirsan askartii horey ugu sugnaa degmada doolow iyo sidoo kale ciidamadii dhowaan ay geysay dowladda federaalka labada ciidan ayaa isku haysta qaabka canshuuraha looga qaadayo diyaaradaha kusoo dega garoonka maalintii saddexaad ayuu xiran yahay garoonka magaalada doolow iyadoona dadka deegaanka ay sheegayaan in laga cabsi qabo in dagaal culus oo halkaa ku dhex maro labada ciidan ee canshuuraha isku haysta degmooyinka baled xaawe iyo doolow ee gobolka gado waxaa ku sugan ciidama aad u tiro badan oo ka tirsan kuwa dowladda federaalka kuwaasoo dhowaan uu geeyey farmaajo iyadoona magaalooyinka qaar ee gado ay ku sugan yihiin askarta maamulka jubbaland kuwaasoo ay dirar kala dhexayso askarta dowladda federaalka qaar ka mid ah dhegaystayaasha alfurqaan ayaa si dareen leh uga hadlay duqaymaha cadowtooye ee uu maraykanka u geystay warbaahinta alfurqaan waa kuwan qaar ka mid a dhegaystayaasha oo arrintaas si dareen leh uga hadlaya hadduu aqoon-yahan ka aragti dhiibto ay tahay noqoto iyo hadday noqoto wadaad culimo ah oo xaqa caddeeya iyo hadday noqoto duruus ka baxda oo hor oo duuna musajal ah iyo hadday noqoto oday dhaqameed xaqudiri oo ka hadlay intuba way socon doontaa insha allahu tacaala afka nagama xiri karo kufrigu koox kasta uu yahaye kifaax iyo jihaadkeennu waa kaamil buucsameye dadka kelimu tawxiid wadiyo koonka sharaftiisa ilaahay ayaa kaalmo siin oo kor bay noqone kuukuuyo iyo gaal madow kalab amerikaana iyo kabaha murtadiin u sida ama wadaad kutubadii xooray kulligood rabbaa naga kafayn nana karaamayna kifaaxa iyo jihaadkaas ku jira libintu kaamil way noqone wax fara badan baahi weyn bay ummadda u dabooleen oo meel weyn bay ka gufeeyeen muslimiinta markaa insha allah ilaahay wixii inaga burburay haynoo kabo warkan waxaad kala socotaan idaacadda alfurqaan markaana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii taxanaha inoo ahaa ee ummaduhu waa akhlaaq weli waxaa socda qaybihii looga hadlayey magaalada muqdisho cabdulaahi yaasiin jaamac ayaa soo jeedinaya muqdisho waa caasimadda soomaaliya waana magaalo fac weyn oo soo martay isbeddella kala duwan hadda waxaa ku sugan kumannaan ciidamo shisheeye ah iyo hay-ado kala duwan oo qaarkood kirishtaamayn ay ka shaqeeyaan iyo maamul soomaali ah oo markiisii horeba shisheeyuhu u aasaasay hoggaankiisa iyo xubnihiisuna ay yihiin dad aad la isaga hubiyey muqdisho waa magaaladii loo quuri waayey nabaddii ay heshay laba kun iyo lixdii taas oo aan horay ebed u soo marin waxayna timiday ka gadaal markii maxkamadda islaami ah iyo shacabka oo iskaashanaya ay meesha ka saareen dagaal ogayaal muddo lix iyo toban sano ah xaafadaha caasimaddu u kala xirxirnaayeen kuwaas oo aakhirkii maraykanku uu ku mideeyey in nolol amaba geeri ay ku keenaan dadka tawxiidka ehelka u ah sanad barkii ayay haysatay nabad baahi weyn loo qabay iyo kala dambayn waxaana loo yaqaan lixdii bilood ee layrta qabow hase yeeshee reer galbeedka ayaa markaa sheegay in aanay nabadda muqdisho ahayn tii ayagu ay u baahnaayeen waxay ka xumaadeen in muqdisho iyo inta badan koonfurta iyo bartamaha soomaaliya lagu maamulo shareecada islaamka dimuqraadiyadda xaaraamta ah iyo ehelkeedana meesha laga saaro taasi waxa ay dhashay in lagu soo duulo oo la burburiyo nabaddii bulshadu ay haysatay ciidamada etoobiya oo caawinka helaya maraykanka ayaa maalmihii u dambeeyey ee laba kun iyo lixdii iyo maalmihii u horreeyey ee laba kun iyo toddobadii waxa ay qabsadeen deegaano iyo gobollo dalka soomaaliya ka tirsan dagaalla dib u xoreyn ah kadib caasimadda waxaa laga saaray ciidamada xabashida bishii koowaad ee laba kun iyo sagaalkii balse waxaa baaqi ku ahday ciidamada uganda iyo kuwa burundi oo ay wehelinayeen reer galbeedka oo aan tale iyo tabar toona la harin waxaa sidaasi oo kale magaalada baaqi ku ahaa dowladda federaalka ah oo xilligaasi kumeel gaar ahayd taa oo laba kun iyo afartii lagu dhisay dalka kenya inkastoo muqdisho markaa kadib dagaalo xoogle ay ka dhaceen oo la go'doomiyey ciidamada shisheeye iyo saaxiibadooda degmooyin badan oo ka tirsan magaaladana laga hirgelishay ku dhaqanka shareecada islaamka haddana waxaa xusid mudan in bishii agost labada kun kow iyo tobanka xarakada shabaabul mujaahidiin ay banaysay dhufaysadii ay ku lahayd magaalada muqdisho waxayna xilligaa sheegtay in xeelad dagaal magaalada ay uga baxday wakhtigaasi ilaa iyo iminka dagaallo iyo qarxyo ayaa waxay ka dhacaan muqdisho iyo gobolada kale ee dalka qaarkood kuwaas oo lagu ugaarsado shisheeyaha iyo soomaalida la shaqaysa waxaana xusid mudan in ay jiraan wilaayad islaami ah oo lagu maamulo shareecada islaamka bulshaduna ay nabadgelyo ku haystaan barnaamijka imtixaanaha ee ciwaankiisu uu yahay ummaduhu waa akhlaaq qaybtiisan toddobaad iyo qaybaha kale ee ka dambeeya qaarkood waxaanu ku eegaynaa heerka akhlaaq xumada iyo la dagaalanka diinta islaamka ee muqdisho ka jira muqdisho iminka ma ahan magaalo xaqa la caday karo baadilkana si dhab ah looga hortegi karo waxaana cidda arrinkaasi ku dhaqaaqda ee dimuqraadiyadda waxa loogu yeero ka hor timaada ay ku mudan kartaa dil amaba xabsi dowladda federaalka iyo shisheeyo waxay intii tabartooda hirgeliyeen wax kasta oo ay awoodaan oo akhlaaq xumo ah waxayna la diriireen wax kasta oo wanaag ah intii ay awoodaan waxaa si aada kor loogu qaaday sinada iyo kufsi mararka qaar dil la socdo isticmaalka maandooriyaha heesaha muyuusiga cayaaraha oo ay ka qaybgelayaan dhallinyaro rag iyo dumar leh iyo waxyaabo kale oo badan xukuumadda federaalku waxay ansixisay baarlamaankana la hor keenay xeer sinada iyo ficilada qowmuluudka ficiladiisa xalaal loogu ekaysiinayo waxaa xusid mudan in xukuumadda xeerkan soo ansixisay wasiiradooda badankood ay baarlamaanka ka tirsan yihiin dhowr mar ayaa baarlamaanka lagu soo celiyey xeerkan waxaase la waayey cid baarlamaanka u sharaxda oo faahfaahisa amaba ka hor akhrisa sababtuna waa waxa ku qoran xumaantooda awgood ka waran dadka la rabo in lagu xukumo wax xumaanta ku qoran aawadood kii soo ansixiyey amaba soo qoray inuu akhriyo uu ka xishoonayo amaba ka gaabsanayo iska dabawareeg badan kadib guddoomiyaha baarlamaanka ayaa aakhirkii waxa uu ku dhiiraday in uu sharaxo anshaxumada ka muuqata xeerkan waxaan idiin soo gudbinaynaa codkiisa waxaase xusid mudan in aanu ka tagnay meelaha qaar oo aan ahayn wax bulshada loo soo gudbi karo marka kan wuxuu fasaxa kan wuxuu fasaxa u fiirsada wuxuu fasaxayaa zinada wuu fasaxaa wuxuu fasaxayaa in dad khaniisina isu tegi karaanuu fasaxayaa wax badan waxaan ka xishoonnay wasiiradda wax badan waxaan ka xishoonnay wasiiraddu waxay soo gudbisay inaan laga akhrin meeshaan laakiin duruuftaa kallifaysa inaan akhrino aan caddayno waxaan idiin sheegayaa dad badan waxay mar walba soo celcelinayaan waa ay sharciga loo keeni waayo
in badan oo bulshada soomaaliyeed ka mida waxay ku baraarugsan yihiin lana socdaan waxaa ku jira dheriga ay karkarinayaan dowladda federaalka ah iyo shisheeyaha guddoomiyaha golaha odayaasha ku dhaqanka shareecada islaamka sheekh ibraahim cali nuur oo loo yaqaan shaacirul islaam ayaa sheegaya in federaalka oo keliya aanay ahayn cidda xumaanta ka shaqaynaysa ee maamulada kalena ay la qabaan maamulada ridada ama federaal ku magacaaw ama maamul goboleed ku magacaawe xukuumadaha ka jira soomaaliya guud ahaan fisqiga way dhiirigeliyaan kama hortagaan ayagaaba kow ka ah wayna saxiixeenba ajandayaal oo ka mid ah in qowmuluud ficilkii oo ficilkoodii la samayn karo oo raggu wax iska dayi karo ajandayaal ku jiro ama maxaa qaraar ku qoran ayayba ansixiyeenba oo wasiirada ansixiyeen baa baarlamaanka la horgeeyey warkii aad kala socoteen dhegaystayaal idaacadda alfurqaan waa inaga intaa